dadkan danyarta ah oo ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa loo sameeyey olole qaliin indhafiiqis lacag la-aan ah kaasi oo ay door ka qaateen dad muxsiniin ah oo ku nool dalka dibaddiisa ololahan ayaa waxaa fuliyey dhakhaatiir isugu jira ajaanib iyo soomaali kuwaasi oo ka yimid dalka maraykanka doctor cabduqaadir maxamed maxamuud oo ka mid ah bahda caafimaadka ee fuliyey qaliinkan ayaa ka warbixiyey sida looga faa'iidaystay ololahan waxaan bilownay qaliinkii kadib markii dhakhaatiirtii indhaha sida dhaktar garaadhin dhaktar sambeeli dhaktar saam ay nagu soo biireen iyo dhakhaatiir kaleo iyagana wadanka ka imaaday kenya waxaan marka hore u mahadlaqaynaa allihii suurageliyey inaan mar toddobaad aan shaqadan qabanno ma hadda asagaa iskale marka koowaad waxaa marka labaad iskale bulshadii soomaaliyeed ee deganeed north america iyo kanada qaar ka mid a iyo dhakhaatiirtan oo iyadana ka qaybgala hawshan ee donationka aad baan ugu faraxsannahay inaan mar kale joogno dhadhaab iyo aniga iyo saaxiibkay oo ka imaanay maraykanka new york runtii shaqadii aan soo qabannay hadda ayay miraheeda aan haynaa marka xagga la wareegaayo oo guryaha la garaacayo way dhib badan tahay balse hadda ayaa farxaddannada lama koobi karo maanta waxaan aragnaa hooyooyin aabbo wiil yar da' kasta oo bulshada ka mida mataqaana halkan degan oo aan soomaali keliya ahayn oo khalqiga meesha degan oo dhan wada ah oo ka faa'iidaayo runtii waxa dadka ka faa'iidaya waa dhadhaab keliya maaha waxaa ka faa'iidaya inta ku wareegsan markaa aad bay annaga farxaddannada aan loo soo koobi karin waa markii toddobaad waxaan jecelnahay inaan sii wadno biidnillaahi tacaala dadka loo sameeyey ololahan indhafiiqista ayaa baahi badan u qabay qaliin lacag la'aan ah maadaama ay yihiin dad danyar ah